marka hore waxaan rabaa inaan mahad celin u jeediyo dadkii soomaaliyeed oo faraha badnaa oo i taageeray oo dhan walba leh soomaali oo dhan ah waa mahadsantiin baan leeyahay dacwadii weli ma hayno jawaabtii jajka laakiin waxaan u malaynayaa inay istaagtay balse jajkaan ka sugaynaa inuu go-aankii noo sheego kama safilayno sida hadda aan malaynayo wax dhibaato leh inay ka imaanayaan u malayn maayo calaa ayi xaal dacwada sideedaba waxay ahayd mid iska xaq dara ah qoladay dacweynaysay lacag doon bay ahayd practically yani magdhow baan rabnaa aan ka rabnaa ninkan sababtoo ah ciidankiisaa waxna yeelay maaha asagaa waxna yeelay maaha ciidankiisiibaa waxna yeelay runtii haddana ciidanka ma ayan caddeyn karin ciidankee goormaa xaggee raggii ma joogaan ma nool yihiin ma dhinteen yacni wax aada u cad ma ahayn hase yeeshee ma aaminsani in maaragtay cidna kuma aanan gardaroonin weligey laa group walaa shaqsi kuma aanan samaynin gardaro sidaa awoodeed dacwadii waa istaagtay jawaabtii jajkase ma hayno waa ka sugaynaa dacwadan waa wax iska basiid ah dacwadda meel dhexe iyadoo maraysa ayaad ka hartay maxay ahayd sababihii aada uga hartay dadka qaarna waxay lahaayeen wuu qirtay inuu dembigii wuu qaatay adiga sababta rasmiga ayaa dacwad uga hartay maxay tahay run maaha ma qiranin maxaa yeelay dacwada sideedaba waxay ahayd madani ama civil case ma ahayn criminal case marka qirashaba meesha kuma jirto dacwada anigaa codsaday in la joojiyo lacag baa laiga doonayay waxaan xereeyey bankarabsi bankarabsi mar haddaan xereeyeyna jajkii wuxuu yiri or ninkan waxba ma haysto lacag baa idinkan lacag haysan waxaan raaciyey default okay oo micnaheedu yahay yacni ma sii wadayo arrintan dacwaddan ma ma sii wadayo looyaradii lacag aan siiyo ma hayo baan wax kale iska daay waxyaabaha ay dadkaasi ku cunaayan waxay ahayd in jirdi loo geystay in dhibaato loo geysto oo xukuumadda adiga madaxweyne ku-xigeenka aad ka ahaydna ay u geysatay intii aad madaxweyne ku-xigeenka ahayd wax aada la socotay oo dhibaatooyin ah oo dad rayda loo geystay ma jirta
waa un iska kaymaaga maahine walaa xukuumaddii walaa anigii wax aan geystay ma jiraan waxaa sheegtay inaad in ay dacwadani tahay mid xaqdarro ah maxaad uga aragtay inay xaqdarro tahay xaq ma aha in aniga la igu dacweeyo lacala dowladdii wixii ay laga laga tabanayay waa garan karaa fikradda ka dambaysa waxaa waaye madaxweynihii waa dhintay anaa ku-xigeenkiisa ahaa marka halkaasay ka socotaa dacwada aniga laigu dacweynay dacwadda muddo dheeray soo socota oo ilaa iyo sideed sannadood ah sidee noloshaada iyo fakarkaaga ay u saamaysay muddadii ay socotay aniga runtii waxba dacwadan ima ima ima saamayn ama ima taabanin maxaa yeelay waan ogaa in markii horeba gardarro ay tahay gardarro ma guulaysataa la yidhaahaa hase yeeshee yacni dad aanan saa u badeen oo laakiin durbaankooda uu badan yahay ayaa durbaan ku tumayay dacwadan soomaalida inteeda badanse waxay u arkayeen in gardaro laigu maagayo marka waana isiiyeen support waa iska iskay garab istaageen waa ila soo hadleen in badanoo iyaga ka mida waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sidii markii horeba aan ku bilaabay hadalkayga dadkaas iyaga ah gardarada aanan garab siinaynin
maxaa ka filaysaa inay noqoto natiijada kasoo baxaysa ama go-aanka uu gaari doono xaakimka dacwadda qaadaayo waxaan ka filayaa in meeshan dacwad kuma jirto uu yidhaaho waxa ka imaan karo ma aqaan laakiin saasaan u malaynayaa maxaa yeelay way iska muuqatay inayan inaan dembiile aanan ahayn marka kama filayo xukun maaragtay aniga lid igu ah kama filayo maadaama eedda ay tahay mid ku socota dowladdii aad madaxweyne ku-xigeenka ka ahayd haddii soddon iyo dhowr sano ama ku dhawaad afartan sano dib laguugu celiyo maxaa kuu muuqanaya hadda oo aada sixi lahayd dowladdaydii habkii ay ku shaqaynaysay waxba kama sixeen way wanaagsaneed dabcan maamul markii aada ku jirto maamul wax xusan iyo wax xunba waa ka imaanayaan laakiin waa in la isbarbar dhigaa inteebaa samaan ku jirtay iyo inteebaa xumaan ku jirtay marka waxaan aaminsanahay inay fiicneed haddana haddii ay noqoto iyadaas ubaan halka ubaan marin lahaa militariga soomaaliya markii dowladdii burburtay dhibaatada ugu badani qeybaha dowladeed ama wadanka ee uu ku dhacdu ka mid yahay amaba ugu waaweyn yahay waxaa la dhihi karaa gebi ahaanba waa burburay adiga waayo aragaad ahayd oday soomaaliyeed ahayd muddaad militariga iyo dowladdaba lasoo shaqaysay maxaad ku talin lahayd in lagu dhisi karo militariga soomaaliya ma sahlano militarigii soomaaliyeed waa dib loo dhisi karaa muddo hadda hal sana laga joogo aan malaynayaa sanad iyo xoogaa shir baan halka ku qabsanay annagoo saraakiil badan ah shirkaasna qasdigiisa wuxuu ahaa inaan tala siino dowladdii khaasan xagga nabadgelyada ciidamadii sidii dib loogu soo nooleyn lahaa iyo fikrada noocaasa rabood baan ka qoray dowladdu u diray waxayna ahayd haddii la raacayo fikradahaas yacni ciidamadii dib waa loo dhisi karay loo soo celin karay ciidamadii waa gaboobeen hadurta waqti badan baa ka soo wareegtay laakiin waxaa la helayaa dad dhallinyaro ah ciidamadaas la socda waxoodii si sahal ahna loo tababari karo waxyaabaha ay lagu eedeeyo dowladdii aad madaxweyne ku-xigeenkaheed waxaa ka mid ahaa tallaabooyinkii ay ka qaadeen gobolka waqooyi bari oo waxayna ku andacoodaan in sababaha ay ahayd inay diidayeen in waddanka uu kala go-go-o hadda waxaad moodaa in ay sii badanayaan oo maamul goboleedyo iyo intaasoo madaxweyne soomaaliya ay leedahay sidee kuu taabataa markii aa aragto madaxweyneyaashaas iyo maamul goboleedyadaas arrintaas waa arrin fool xun waanay dhibaysaa runtii waxa kan madaxweyneyaal la wada badanoo la sheegayo wax socon karaana maaha annaga fikraddanadina ma ahayn fikraddanadi aan ku shaqaynayna waxay ahayd midnimo soomaaliyeed soomaali midaysan maamul midaysan taas macnaheeda maaha cadaaladda in laga fogaanayo aada baa cadaaladda loogu dhowaanayay waaganagii xataa waxaa socotay fikrada gobolada in la siiyo waxa la yidhaaho ismaamul autonomiya gobol laakiin aanan ahayn waa go-ayaa iyo magaciisi calaa ayi xaal waxa ka badanay hadda meelaha ka dilaacay waatan ingiriiskii aan ku u haysanay inuuna qaybinayo waa kan uu dhibsaday oo uu yiri waxa kan ma soconayaan waxaana u aragnaa inay inay xaqiiqdii halkaas ku socoto waana loo socdaa halkaa waana u dhammaan doontaa soomaaliya inay midowdo nasiib wanaag ceel batroolah baa laga helay baa la yiri eriya hoosaaso ku dhow waxaan la socdaa dhul badan oo kale oo soomaaliya ka mid ah haddii si fiican loo baaro in batrool lagalaga helayo haddii ceelkaas uu dhaboobo waxaana qaybinayay oo isukaayo diraya dhaqaale wey si fiican baan u midoobayna baan qabaa hadday fikraddaa sii socoto ingiriiska hadda uu bilaabayna kaba sii fiican ugu dambeyn dadka ku dhegaysanaya ee soomaaliyeed maxaa u sheegaysaa waxaan leeyahay midnimada ku bintida waxba idi tari mayso gobol gobol haddaa u qaybsantaane midnimada ku bintida faa'iidadiina halkaasay ku jirtaa nolol halkaasay idinku jirtaa qadarin iyo tixgelin halkaasaad ka helaysaan ka qaybsanaantan waxba idin tari mayso